faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daacod maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidif rediyow cadaado magaalada caabudwa ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirisaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar aan raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu doroon shir ay ka qaybgelayaan hay-ada caalamiya iyo maamulka puntland oo ka furmaya magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo sheegay in weerar lagu dilay xubno sare oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab khilaaf u dhexeeyey madaxda sare ee maamulka hirshabeelle oo xal waara laga gaaray iyo wafdi ka socda dowladda federaalk soomaaliya oo shir uga qaybgelaya magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu doorgoroon warka subaxee raadiyaha cadaado goordhow dhegaystayaal u diyaargaroob warkaasoo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
subax wanaagsan markale dhegaystayaal waa subaxnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha koowaad laba kun toban iyo sagaal iminkii haatanna kusoo dhowaada warkaasoo fidsan warka waxaa soo saaray saaxiibkay haashim yare waxaa dhanka farsamada iga saacidaya karama aanu ku bilaabanaya dhegeystayaal waxaa xal waara laga gaaray khilaaf u dhexeeyey madaxda sare ee maamulka hirshabeelle raallada dhegeystayaal waxaa xal waara laga gaaray khilaaf u dhexeeyey madaxda sare ee maamulka hirshabeelle gaar ahaana madaxweynaha iyo sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi wariye haashin cumar xasan ayaa warbixinta warka inoo haya madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawi xuseen ayaa hoygiisa magaalada muqdisho kulan casho ah ugu sameeyey madaxweynaha hirshabeelle doctor maxamed cabdi waare iyo guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle cusmaan barre maxamed kulankan oo soo agaasimay madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle ayaa ujeedkiisu ahaa sidii loo soo afjari lahaa khilaafka iyo midmadooda soo kala dhex galay madaxweyne doctor maxamed cabdi waare iyo guddoomiye cusmaan barre maxamed ugu dambeyn madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle cali guudlaawi xuseen ugu dambeyn madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle cali guudlaawi xuseen ayaa soo afjaray khilaafkii madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa warar soo baxaya waxa ay sheegayeen in guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle cusmaan barre maxamed uu waday mooshinka dhan ah madaxweyne maxamed cabdiwaare
mahadsaned haashim halka warka dhegeystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan ood ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow shir ay ka qaybgalayaan hay-ada caalamiga ayaa la filaya inuu ka furmo magaalada garoowe ee caasimadda maamulka puntland warkaas dhegeystayaal dib baan ugu soo noqon doonaa haddii allaha awoodda leh laga helo markaana magaalada muqdisho taliyihii hore ciidamada nabadsugadda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya sambulasha ayaa waxa uu sheegay in xiritaankii ama dhiibistii qalbi dhagax loo dhiibay dowladda etoobiya ay qayb weyn ka ahaayeen ama amarkaasi ay bixiyeen madaxda sare ee dowladda federaalk soomaaliya taliyii hore hay-adda nabadsugadda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ee nisa oo waraysi siiyey warbaahinta gaar ahaana t v-ga dalsan ayaa uga hadlay arrimo badan oo ku aadan qorshihii qalbi dhagax loogu dhiibay dowladda ethoobiya cabdulaahi maxamed cali samboloshe ayaa markii hore qirtay inuu qayb ka ahaa dhiibista cabdikariin sheekh muuse qalbidhaga oo dowladda u gacangelisay dowladda ethoobiya xilli uu ahaa taliyaha niisa sidoo kale samboloshe ayaa sheegay in kiiska ay qayb ka lahaayeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha isagoo uu ka qaatay xilligaasi doorka fududaynta uu lahaa isaga isagoo sii hadlayey taliyaha hore niisa ayaa waxa uu dhiibista qalbi dhagax ku tilmaamay shil ka dhacay isagoona dalbaday in la cafiyo qaybta uu ka qaatay falkaasi wuxuuna xusay inuu aad inuu ahaa dembi weyn oo la galay waxaa kaloo taliyaha hore hay-adda nabadsugadda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ee niisa ugu baaqay madaxooda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay qaataan go-aan geesinimo leh islamarkaana ay cafis weydiistaan cabdikariin qalbi dhagax si kastaba cabdikariin sheekh muuse qalbi dhaga oo ka tirsanaa ururka onlef ayaa bishii agoostay sanadkii laba kun toban iyo toddobadii waxaa laga qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug iyadoo markii dambe dowladda federaalk soomaaliya ay u gacangelisay dowladda waddankaasi etoobiya waxaana sidoo kale ummadda soomaaliyeed ay xilligaasi si weyn uga dhiidhiyeen dhiibista qalbi dhagax iyadoo xildhibaanada baarlamaanka soomaaliyana ay ka soo horjeesteen dhinaca kale qalbi dhagax ayaa dowladda federaalk soomaaliya ugu baaqay in ay ka noqoto ama golaha wasiiradu ay ka noqdaan go-aankii ahaa in onolef ay ka tirsan tahay ururada argixisada siduu hadalka u dhigay halka warkaasi dhegeystayaal aad weli kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan ood ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhowdhow halka caalamkao dhan aad nagala jaan qaadaan bartaanu ku leenahay internetka ee w w dot radio cadaado dot com taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaallo xoogan oo in ka badan laba maalmood ciidamada dowladda gaar ahaana kuwa danab iyo ururka al-shabaab ku dhex marayay deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose taliyaha ciidanka danab ee jubbada jubbaland ka howlgala gaashaanle xasan maxamed aadan ciraaqi ayaa sheegay in dagaalka oo ka dhacay aagga degmada jamaame sida deegaanka bangaani iyo deegaano kale khasaare lagu gaarsiiyey dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxa uu sheegay in al-shabaab ay ka dileen labiiyo toban ruux sidoo kalena ay ciidamada danab la wareegeen tuulooyin dhowra sida koban bangaane iyo deegaano kale oo ka tirsan maamulka jubbaland waxaa taliyaha uu sheegay sidoo kale taliyaha ciidanka danab ee jubbaland ee ka howlgala gaashaanle xasan maxamed aadan ciraaqi ayaa waxau hadalkiisa intaa ku daray in laba duqeyn oo dhinaca cirka lala beegsaday xarumaha al-shabaab ay ku leeyihiin gobolka jubbada hoose islamarkaana gaadiid looga gubay sida uu hadalka u dhigay waxa uu sheegay in ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa jubbaland ay guulo waaweyn ka gaareen dagaaladaasi waxa weeyaan wuxuu u dhexeeyey nimanka cadowga ee ummadda soomaaliyeed dhibaataynaya iyo ciidanka soomaaliya guud ahaan meel kastaba muxuu ahaa ka yimaadee aad buuna muxuu ahaa dagaalkaasi maaragtay muxuu ahaa runtii loogu guulaystay dagaalkaas cadowga waxaa kaga dhintay ilaa muxuu ahaa labiyo toban nin khasaaraha aanu muxuu ahaa sida dhabtaa u ognahay waxa weeye koban waxaa ku dhintay muxuu ahaa lixdaa ku dhimatay magaalada bangeena waxaa ku dhintay muxuu ahaa iyadana muxuu ahaa lixdaa ku dhintay labiyo tobankaas muxuu ahaa cadowga ka tirsan horta waa dhinteen waxaa kale oo ciidamadu si muxuu ahaa guul iyo sharafay ku jirta uga howlgaleen magaalada la yidhahdo beleduraxma oo waxa weeyaan muxuu ahaayey markii xagga jilib loo dhaafo maaragtay muxuu magaalada maaragtay bangeeni halkaana muxuu ciidamadu dagaal culus bay kula galeen nimanka cadowga dhammaanna goobihii ay muxuu nimanka cadowgii fadhiyeen waa laga kaxeeyey waana laga burburiyey dhammaan muxuu ahay agabkii halkaa yaalayna ciidamadu si buuxday ula wareegeen waxa weeyaan waxaan xaqiijinaynaa in muxuu aha dagaalku muxuu aha hawada iyo muxuu aha dhulkaba uu si fiican uga socday duqayntaasi way jirtaa runtii waxa weeyaan muxuu ahay nimankana si wada jira in muxuu laysaga qabto waajib weeyaan marka dagaalkaas iyo duqayntaasi waxaa weeyaan khasaaro badan buu geystay xagga duqaynta haddaan u soo laabto waxa weye duqayn xooggan baa dhacday waxay ka dhacday laba meelood meesha la yidhaahda bambila oo ay ku leeyihiin muxuuaha talis weyn oo saldhig baa halkaa ku yaalla oo cadowgu leeyahay gantaal weyn baa ku dhacay khasaaraha muxuu halkaa ka dhacayna aad buu u ballaadhan yahay gaadiid inuu gubtay baanu ka warhaynaa niman fara badan oo talis meesha ku lahaana muxuu way baaba'een gebi ahaan
shir ay ka qayb galayaan hay-adaha caalamiga ayaa la filaya inuu ka furo magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland axmed cilmi cismaan karaash ayaa lagu wadaa in maantay oo talaadaha magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal uu ka furo shir muhiima shirkaas ayaa dibogis waa shirkaas ayaa ah dibogista waxbarashada puntland oo sanadkiiba mar la qabto waxaana ka qaybgeli doona hay-adaha waa hay-adda global education partnership iyo saraakiil kale oo ka tirsan hay-adaha caalamiga sidoo kale waxaa ka qaybgelaya saraakiil ka tirsan madaxtooyada puntland madaxa arrimaha waxbarashada midowda yurub ee soomaaliya iyo hay-adda unisef care international iyo hay-ado kale madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland axmed cilmi cismaan karaash ayaa sheegay in hay-adaha kulanka qaybgelaya ay puntland ka caawin doonaan dhinaca horumarinta waxbarashada deegaanada maamulkaasi u ka arrimiyo wafdi ka socda dowladda federaalk soomaaliya ayaa shir uga qaybgelaya magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya wasiirka shaqada iyo bariga waa wasiir waa wasiirada shaqada ee bariga iyo geeska africa ayaa maanta shir maalnimada shalay shir uga furmay magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya sidoo kale shirka waxaa looga hadlay isuduwidda siyaasadda socdaalka dhaqaalaha ee bariga iyo geeska afrika kulanka oo soconaya muddo laba maalin ayaa wasiirada gobolka siinaya fursad ay uga wada hadlaan oo ay ku wadaagaan siyaasadda socdaalka ee shaqo ka jirta iyo wax ka qabashada caqabadaha wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane saciid xirsi waa sadiiqa xirsi warfaa oo furitaanka shirka khudbad ka jeediyey ayaa waxa uu sheegay ama uu ka hadlay arrimaha shaqada inay fursad u abuurayso bulshada gobolka shirkan waxaa soo agaasimay hay-adda socdaalka ee qaramada midoobay ee i o m iyo wasaaradda shaqada iyo ilaalinta bulshada dalkaasi kenya ee martida loo ahaa warkii subax dhegaystayaal oo aad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo jarmaarkaa idinla socodsiinayay saaxiibkii hashim ayaa soo saaray warka intaan warkan warka xiga ku kulmi doonno waxaan idiga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tebinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan